aan ku horeyna ee dalka imaaraadka carabta ayaa toddobaadkan noqday wadankii ugu horreeyey ee carbeed ee ka tirsan dalalka khaliijka oo heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka la siixda israel waxaana heshiiskan uu imanaya iyadoo labada wadan muddo sanado ah ay lahaayeen heshiisyo ganacsi iyo mid dhinaca tiknolojiyadda ah haddaba sida wadamada carabta ay uga falceliyeen heshiiskan warbixin ku saabsan waxaa qaahira nooga soo diray xuseen cusmaan saxnuuni qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeyey heshiiska garwadeenka ay ka tahay dowladda maraykanka oo ay wada gaareen dowladaha israa'il iyo imaaraadka carabta dowladda boqortooyada baxrayn ayaa soo dhoweysay heshiiska ay wada gaareen imaaraadka iyo israa'il iyada oo ku tilmaamtay mid xoojinaya fursadaha nabadda waxaan rajaynaynaa dadaallo kale oo dheeri ah oo lagu gaarayo xalwaara iyo cadaalad si loo helo falastiin oo dowlad ah ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda baxrayna madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa dhankiisa ka sheegay inuu si weyn u qadarinayo heshiiska saddex geysoodka ah oo ay kala saxiixdeen israa'il imaaraadka carabta iyo maraykanka asiisiga dalkani masar ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray heshiiska waa mid dhabah u xaaraya in israa'il ay joojiso in ay la wareegto dhulka reer falastiin gaar ahaan daanta galbeed iyo marinka khaza sidoo kale madaxweyne asiisi oo khadka telefoonka kula hadlay dhexal sugaha dalka imaaraadka carabta ayaa bogaadiyey heshiiska isaga oo ku tilmaamay mid taariikhi ah dowladda jordan oo war ka soo saartay xiriirka cusub ee u bilowday israa'il iyo isutagga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in ay soo dhoweynayso balse waa in israa'il ay joojiso baa lagu yidhi warka dowladda jordan ka soo baxay dhammaan tallaabooyinka sharci darada ah ee ka dhanka ah dhulka reer falastiina laakiin dhanka kale maamulka falastiin ayaa sheegay heshiiska israa'il iyo imaaraadka carabta in uu yahay mid gebi ahaanba ay ku gacan seyreen islamarkaasina uu ka dhigan yahay khiyaano ka dhan ah magaalada barakaysan ee qudusa maamulka falastiin oo shir deg deg ah yeeshay ayuu madaxweyne maxamuud cabbaas ugu baaqay dowladaha ku jira jaamacadda carabta in ay shir deg deg ah isugu yimaadaan oo ku aadan heshiiska ay wada gaareen israa'il iyo imaaraadka carabta sidoo kale xarakaadka islaamiga ee falastiin sida xamaas iyo islaamga jihaad ayaa si wada jir ah u diiday heshiiskaasi iyaga oo ku sifeeyey in uu yahay mid dhabarka looga tooganayo qadiyadda reer falastiina haddaba doctor xuseen aadam yaasiin oo ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta heshiiskani uu ku yeelan karo dalalka carabta iyo qadiyadda reer falastiina heshiiskan ay galeen imaaraadka iyo israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka falastiin iyo caasimadii oo qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda falastiin iyo dadyaga muslimiinta qulubta uga taagnayd wuxuu kaloo raad ku yeelanayaa inay dowlada carbeed oo iminkaba xiriiro hoose kala dhexeeyo kayaanka sahyuuniga inay xiriiradooda muujiyaan ay ugu horeyso dowladda sacuudiga masaarida iyo dowlado kaleetoo khaliijka ah oo iminkaba xiriiro laleh hoose inay xiriirkoodaasaytooye kor usoo wada qaadaan oy muujiyaan oo uu taa ku noqdo si salbi ah marka waa ay noqoto arrin furantay iyo raacitaan dheganuglaan hayo safqatal qarnigii uu in badan caalam alislaami iyo alcaalam alcarabi ay intaba ka wada gaabinayeen oo ahayd oo aanan u qaantamaynin ummadda falastiin oo uu waday trump in la qaato arrinkaa ayay meesha soo dadejinaysaa marka waana ayaan darro ay markaa ku haabsatay caalam alcarabi khaasatan khaliij alcarab oo ay u fureen mataqaanaa irdo oo aad marka horeba aan xirnayno jilcanaa oo si hoose lagu waday marka laga soo tago dalalka carabta dowladaha iiraan iyo turkiga ayaa muujiyey falcelis ay ku diidan yihiin heshiiska israa'il iyo imaaraadka carabta la taliyaha madaxweynaha turkiga doctor yaasiin akhdaaya ayaa xaqiijiyey heshiiska israa'il iyo imaaraadka carabta ee lagu dhisayo xiriir rasmi ah inuu yahay mid xadgudub ku ah hintisaha nabadda ee waddamada carabta iyo xuquuqda dadka reer falastiina waana heshiis aan macno lahayn oo sharci daro ah ayuu yidhi la taliyaha madaxweyne ordogan dowladda iiraan ayaa dhankeeda ka sheegtay heshiiska khamiisii lagu dhawaaqay ee u dhexeeya israa'il iyo imaaraadka carabta inuu yahay mid halis ah oo sharaf dara ah dowladaha maraykanka israa'il iyo imaaraadka carabta ayaa maalintii shalaya ku dhawaaqay in dowladda israa'il iyo imaaraadka carabta si rasmi ah ay u yeelanayaan xiriir diblomaasi ah taasoo qayb ka ah hindisaha nabadda ee dowladda maraykanka sinsaxnuni v o a qahira